shirkeenna jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay doorashadii dhacday saddex iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad laba kun lix iyo toban caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baydhabo doorashadaas ay ku tartamayeen gabdho hablo saddex gabdhood ah guddigii doorashada ee maamulayay doorashadaas dhammaantood waxay hareer mareen qawaaniintii sharciga ahaa ee habka doorashada ay ugu loogu codaynayay musharixiinta sababtoo ah waxaa meesha ka muuqatay gabdhaha tartamayey sawiradooda hadday rag yihiin hadday dumar yihiin sawiradooda meesha lagu soo qoraayey codbixiyahana wuxuu eeganayay qofka uu codka siinayo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado taas ma ayan samaynin guddigii doorashada koonfur galbeed laftirkood ayaa waxay raacayeen dadka codaynayay iyagoo waraaqdoodii sita taasna xaq ma aha ninka codaynaya wuxuu xaq u leeyahay codku waa sir asagaa go'aankiisa iska leh inuu qofkii uu rabo uu sawirkiisa arko meesha seerkalka afargeesoodka laydiga ah uu saxo waxaa xaq u leh codbixi ah ma ayan dhicin dadku waa la raacayey waxaa loo tilmaamayey meeshaas u coday meeshaas waa caawinayna ay yidhaahdeen annagaa qofkaan wax qorayn waa caawinaynaa soomaalida dadka ergooyinkeenna waxaa ku jiray dad sawirka uun eeganaya oo raba inay sawirkii arkaan markay sawirkii qofkii ay u codeeyaan ay arkaan ay saxaan taasna ma dhicin haddaba maamulka koonfur galbeed madaxweyne shariif xasan sheekh aadan waa nin ku sifoowey in cadaaladda iyo ummaddiisii inuu hogaamiyo nin ummaddaas dhan mas-uulka ah madaxweyne ah guddigaas uu u idmaday oo inay ummadda u adeegaan musharixiinta kala saaraan waxay beegsadeen waxay maalintaas qaadeen tallaabo aad u qaldan oo ceeb ku ah ayaga sharaftooda ceeb ku ah maamulka koonfur galbeed gaboodfal ku ah musharixiinta tartamaya waxaan codsanaynaa in kursigaas uu cadaalad darradii meesha ka dhacday oo gabadhii xaqa lahayd xaqeedii ay ku weysay ay sabab u ahaayeen guddiga doorashada koonfur galbeed waa cambaaraynaynaa waan dacwoonaynaa ma ka harayno anigoo ah ugaaska beesha garre ma ka dabaharaayo waa tegayaa koontadeydii kursigii haweenka ee maali loogu talagalay inay musharixiintaas ku tartamaan si cadaalad darre ah uu ku baxay waxaana sabab u ah guddiga doorashada koonfur galbeed guddiga khilaafaadka heer qaran ayaan u dacwoonaynaa ka dabahari mayno ilaa aan xuquuqdeennii helno shirkeenna jira-id intaasuu ku saabsan yahay waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annaga waxaa nagu dhacay wax waxaas ka duwan toddoba sac markay soo degeen iyagoo kaadidooda qaba galaas biyo ayna cabin ayaa waxaa la yidhi waxaa gelaysiin doorasho sawiraa ku dhacay markii la sawiray waxaa la yidhi nin hoolka ka bixi kara male doorashad jujub ahaad gelaysiin waxaan waa cawanay waxaan waa cawanay mas-uuliyiintii waxaa la yidhi jadwalkana jadwal annaga aan wadana ma aha jadwal aan annagoo wadana ma ahana waad gelaysiin waad gelaysiin ergadii iyadoo nasan oo aan qadayn oo sida duuftii ay ku soo degeen ka muuqata ayaa waxaa lagu soo dalbay ciidan isugu jira ciidamadii amniga meesha ka sugayey iyo kuwa etoobiyaanka iyo kuwa soomaaliya isugu jira hoolkiiaa qasab lagu geeyey hoolkii marka la geeyey markaasuu ergadii iyo mas-uuliyiintii kale oo ergada la socotoba nin xura kuma jirin cabashadaas waxaa lagu sameeyey guddiga doorashada doorashooyinka guddiga doorashooyinka ee heer gobol ayaa nagu sameeyey waxaan marka waxaa nagu dhacay annagu muddo badana meesha ku sugnayn qaababkii laisku dooran jiray waxay ahayd dukumiintii waxaa lasoo hordhigi jiray muxuu ahaa ii sheeg ergada labada qofood oo oo oo oo musharaxiinta ah ee labada qofood oo musharaxiinta ah sawirradoodii sidaas ayaa loo muujin jiray ee labada sawir dhinacyadoodana waxaa ku yaala sanduuq nin kasta musharaxi uu rabo ayuu sanduuqaas ugu codayn jiray annagu teeni taas waa ka duneed warqad dadkeennii waad la socotaan dadkeennii waxaa u badan dad aan wax qori karin aan wax akrin karin aan u badan een siday ku kala gartaan ayaa sawiradaas ayay muujin jireen annagu warqadan sawirkaas leh labada sanduuq aad arkayseen oo musharaxiinta lagu muujinayo nolooma samayn waana laga qariyey warqadii aniga doorashada qasabka aana lagu geliyo tan waay tan waaye ee waxaa ku qoran saddex saddexdii musharax oo meesha ku tartamayey magacyadooda ku xusan ee laakiin sawirro lagu kala garta ma leh musharaxiinta waxay xaq u lahaan jireen muddadii laisku dooranaya bil iyo laba maalmood aan jooga doorashooyin badan aan u fadhiyey nin musharaxiiba saddex daqiiqo ayuu wuxuu ku soo bandhigi jiray waxqabadkiisa tanu nin la waraysta male qof war laga qaaday male sawirradii lagu karan garan lahay lama soo saarin waxaa qasab iyo joobjoob lagu geliyey in ay bartaas bartaas figsiya la yidhaahdo meeshaas keliya u codeeya in la yidhaahdo waxaa kaloon lahayn musharax kasta wuxuu leeyahay markii tartanka u dhammaado codkii la tiriyo codkiisii wuxuu lahaay wakiil u tiriya wakiil u tiriyaa uu lahaay annagu ninkaan wakiilka u magacaabanay musharaxadda aan wadanay aan u magacaabanay cumar macalo waa la yidhaha waa ninkan idin muuqda malaha cad leh meeshii la fariisiyey in uu ka soo kacay waa loo diiday nin askariya korkiisa taagnaa waxaa la yidhi shuqulkuma lihdiin codadkii marka la tiriyey soddon iyo toddoba cod ayaa waxaa naloo sheegay jawaahir aadan cabdi in ay ku jawaahir cadaawo cabdi inay soddon iyo toddoba cod ku guulaysatay waxaan ka codsannay guddigii oo mas-uulka ka ahaa doorashooyinka annaga kuma qanacsadinin ergadeenna annagaa ka warqabno nin kasta oo ergadeenna ka mid ah suuxdinuu dhalka dhulka la dhacay gabadha ay u codeeyeen oy codkooda siiyeen maahana gabarh kada ayaa layidhi ayaa ku soo baxday dadaa meesha ku dhacay waxaan ka codsannay waxaan ka codsannay in nala ka qanciyo dukumentigii doorashada in nala ka qanciyo aan ka codsannay si cad ayaa waxaa loogu yidhi idinma tusayna weliba waa lala carar waa lala cararayo qolaa lagu soo xiray dukumentiga laba ninoo ka mid ah weliba ka daba carartay labadii nin qoryaa lagu qabtay ka soo laabtaa la yidhi meesha isla markii buuq yaraa meesha ka dhacay senatarkeenni yaa yimid wuxuu codsaday in la qanciyo in la qanciyo dadkaano codkii laga helay in la qanciyo ayuu codsaday jawigii meesha wuxuu noqday jawi cadaalad aan ku salaysnayn waxaan marka ambaaraynaynaa aan ka cawanaynaa guddiga doorashada dadban ee heerka gobol ee koonfur galbeed annagu dad waxaan nahay gobolka shabeellaha hoos dega la yaqaano garatuufi qur-aan ah gaar ahaan beesha qur-aanyogo ah gaar ahaan beesha kiliyaa nahay dad deegaan laa nahay joojoobna ma yeelayno ma ogolaanayno sidaad la socotaan dowladdu waa federaal ninba meesha uu degan yahay uu deegaan ku leeyahay in lagu xurmeeyo ayaa xaq ah haddii lagu xurmeen waayo oo waxa la isku maamulaayo ay yihiin cadaalad darro sidii sagaashan iyo kowdii ma rabno hadda inaan dib u noqono kow iyo sagaashankii laga soo bilaabo markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday soomaali ay kala burburtay nin kasta dalkiisa iyo dadkiisa iyo hantidiisa asaa difaacanaya dad hantidiisa iyo dalkiisa iyo maseyrkooda difaacan karaan nahay beesha caalamka hay-adaha ay qusaysa cadaaladda waxaan rabnaa kursigaas xaqdarrada nala ka qaatay in guddiga khilaafaadka heerka qaran in uu kursigeennii xaqa aan u lahayn oo xaqdarrada nalooga qaaday ay sharciga soo waafajiyaan nala sharciga nala horgeeyo waxaan tabanayna erg waxaan diyaar la nahay ergadii shalay dooratay inaan horkeegno inta qofooda codka siisa diyaar waxay leeyihiin ay la yaaban yihiin ilaa ay haddeer codkooda qofkay siiyeen ee qofka banaanka ka yimid nin kastaa ku xun sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa annagu madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaheenu waayo ee, waa la shaqaynaynay waxaan la soconnaa weliba sida qaas ahaan gobolka shabeelle hoos Een, een, gobolka shabeelle hoos in cadaaladda hadday jirto dadkeedii sida koonfur galbeed loogu cadaalad falay in loogu cadaalad fala madmadow waa noo muuqdo madmadow waa noo muuqdo waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha annagoo asaga waxba kama sheegi karno guddigaa joogo meesha laakiin guddiga asaa mas-uuliyaddii u magacaabay waxay qalad galaan asaa lagaga dacwoodaa annagoo kuma qanacsanin mana yeeleen mana yeeli doonno haddii nabadgelyo iyo deganaan iyo muxuu ahay shay in lasqaniyo la rabo kursigaas xaqdarrada nalooga qaatay oo guddiga koonfur guddiga doorashada koonfur galbeed aan ku eedaynayno oo nalagu yidhi masuq maasuq cad aan idinku samaynay halkaan ka baxa haddii kale waa idin xiriiraynahay maxaad naga qaadi kartaan waxna qabta ma aha mana ogolaanayno mana yeelayno wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu